أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب هل يشير الإمام بالصلح باب هذا متكان باب باب هل يشير الإمام إمامك ما إشارة waa madaxweynaha loola jeedaa wamaa qaama maqaamahu meeshaa ma joogna diya ma joogno qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wanafacnaa bicilmihi baabu sulxi fi diya haadaa midkani baabu jawaasi sulxi sulaxa bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay fi diyati diyada dhexdeedana uu ku bannaan yahay sulxi ayuu u baab yahay weli sheekhu masaa'ilkii sulaxa ayuu ku dhex jiraa masalada meeshan uga hadli doono raximahu llahu tacaala imaamu albukhaari waxaa weye inuu suluxu ku bannaan yahay diyada iyo qisaaska diyada iyo qisaaska xataa waa yacni xuquuqda ugu waaweyn oo bini aadamka laga galo min acdami alxuquuq waxaa ka mid ah oo bini aadamka laga galo waa xaqu dimaa waa dhiig la daadiyo dhiiggaa la daadinayo xataa suluxu inuu ku bannaan yahay ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الأنساري الذي ينتسب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن المثنى وسكل وكعبري محمد بن المثنى أيوده جري وحير شيخ هذا محمد بن عبد الله الأنساري ومحمد بن عبد الله بن المثنى الذي ينتسب إلى أنس بن مالك وحو قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال وحير محمد xadaثanii xumaydun waa xumaydu dawiilkii anas ka qaadi jiray anna anasan yaxadahum xumayd iyo ardaydii kale ayuu wuxuu u sheegay anna rubayica gabadha rubayic la yidhaah wahiya rubayic ibnatu nadri waa nadri gabadhuu dhalaye kasarad gabadhaasi inay jebisay haniyata jaariya gabarh iligteedii ayay rubayic jebisay fadalabuu waxay dalbadeen waa qowmu rubayicu qoladii rubayic ay ka dhalatay qoladaasi waxay dalbadeen alarsha arshiyay dalbadeenoo waxay yidhahan arshiyaha nala ka qaado damiirkaas fadalabu waxaa loo celin sida raajixa ah qowmu rubayic ayaa loo celin waa qowmkii rubayic ee qowmuljaariye ma aha shuraaxda qaarkooda waxay u celiyeen qowmuljaarixa laakiin shuraaxda waxaa wanaagsan u celinaya waawda damiirka ah qowmu rubayic gabadhii rubayic qoomkeedii ayaa waxay codsadeen alarsha arshiyaan bixinaynaa bimacnaa iligta diyadeediiyaan bixinaynaa ay ula jeedaan iligta diyadeedii iyo geeleedii hanala ka qaado sidaas marka qisaaska hanala ka daayo wa dalabuu waxay kalay dalbadeen qowmu rubayic alcafwa alcafwa can ilqisaasaa loola jeedaa qisaaskiina hanala ka cafiyo oo markaa iligta geeleediina hanala ka qaado saasay dalbadeen fa abow qowmuljaariye kuwan way marka damiirkana loo celinaa qowmuljaariye fa abow qowmuljaariyihii waa diideen waxay yidhaaheen wax cafi soo jira male lacagna ma rabno geelna ma rabno qisaas bisaan rabnaa faatow waxay u yimaadeen qoomkii jaariyadu annabiya nabigay u yimaadeen sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa amarahum nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qowmu rubayic wuxuu amray bilqisaas gabadha iligta iyadana laga ridaahu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa qaala anas bnu nadri anas bnu nadri oo gabadha walaalkeed ahaa ayaa wuxuu yidhi atugsaru ma waxaa la jebinaa haniyatu rubayic gabadha rubayic la yidhaaho walaashay iligteeda miyaa la jebinaa ya rasuul allah rasuulka ilaahayu sala allahu wasalam wabaaraka calayh laa maya la jebin maayuu yidhi waladii bacadaka bilxaq allihii xaq kugu soo diray ayaan ku dhaartaahe laa tugsaru la jebin maayo haniyatuhaa gabadhaa iligteeda la jebin maayo waa ku dhaartayoo asagu markaa wuxuu rajaynayey inuun qisaaska ay cafiyaanoo badiilkii arshi arshi ay qaataan saasuu rajaynayo waa ku dhaartay saxaabigii fa qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaa anasu anasow anasubnu nadriyow kitaabu ullahi alqisaas bimacnaa xukmu kitaab illaah kitaabka ilaahay xukunkiisu wuxuu yahay alqisaas gabadha in la qisaaso iyadana iligta laga rido sidaasuu ilaahay sheegi fa radiya alqowmu qoomkii marka waa raalli noqdeen waa qoladii iligta laga riday wey qoladii iligta laga riday saxaabiga dhaartiisiyaa ilaahay xaqiijiyey fa radiya alqowmu qoomkii waa raalli noqdeen wa cafow waana cafiyeen bimacnaa cafow can alqisaas qisaaskii cafiyeenoo waxay yidhahdeen iligta diyadeedii ayaan doonaynaa faqaala nabiyu nabigu markaa wuxuu yidhi sala allahu wasalama wabaaraka calayh inna min cibaadi illaahi addoommada ilaahay waxaa ka mid ah man ruux ruuxaasoo low aqsama cala allah ilaahay hadduu ku dhaarto laa barahu ilaahay u baarrinimo samaynaayo saxaabigii laawaa dhaartay wuxuu yidhi wallaahi inaan la jebinayn siduu ku dhaartaa ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala siduu u dhaartay ayaa ilaahayna u yeelay marka waa karaamadii saxaabigaasi ka mid tahay anas ibnu nadri siduu ku dhaartay ayaa ilaahay u xaqiijiyey subxaanahu wa tacaala nabiguna waa ku ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi inna min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi la abara addoommada ilahay qof saasaa ka mid oo ilahay waxaas waa samayna waxaas ma hirgelayaan haddii la yidhaah sidaasba ilaahay ugu rumaynayaba subxaanahu wa tacaala maxalu shaahidka marka imaamu albukhaari baabu sulxi fi diya markuu dhahayay hadda iligta diyadeedii waa laga sulaxtamay oo waxaa lagu sulaxtamay markaa yacni waxaan ula jeedaa qisaaskii qisaaskii iligta waa laga sulaxtamay waxaana lagu sulaxtamay markaa inay arshi bixiyaan arshi inay bixiyaan ayaa markaa lagu sulaxtamay oo qisaaskii way cafiyeen marka in qisaaska inta la cafin karo diyo iyo lagu gaabsan karo oo sulxu taa uu geli karo ayuu noo sheegi fa qaala nebiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inna min cibaadi illaahi man duulaa ka mida ruuxaasoo low aqsama cala allah ilaahay hadduu ku dhaarto laabarahu ilaahay u baarinimo samaynayo zaada alfasaariyu waa marwaan bnu mucaawiyata alfasaari wuxuu asagu siyaadiyey can xumayd waa xumayd tawiil can anasin anasna uu ka wariyey faradya alqawmu wa qabiluu alarsha diyay qaateen iligta diyadeedii ayay qaateen qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu qowli nabiyi haadaa midkani baabu qowli nabiy nabiga qowlkiisii u baab yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi lilxasani bni caliyin xasan bni caliy uu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam radia allahu tacaala canhuma ibnii wiilkayga haadaa oo kan ah sayidun waa sayiduu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walacala allaha ilaahayna waxaa suurtogala an yuslixa ilaahay inuu ku islaaxiyu ku hagaajiyo bihi bisababi ibni wiilkaygaan awoowahaan u ahay sababtiisa bayna fi'atayn laba jamaaca dhexdooda in ilaahay ku islaaxiyo ayaa suurtogal ah labadaa jamaaco cadiimatayni ee waaweyn uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yacni imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala wuxuu tilmaamay waa mucjiza min mucjizaati rasuuli illah sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xasanu bnu caliyin waa wiilkii nabigu awoowaha u ahaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo faadima bintu rasuulillaahi ay dhashay sala allahu calayhi wasalam isagoo yar wiilkaasi xasan bnu caliyin ayuu xadiiska nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam uu sii ishaaray inuu laba jamaaco oo waaweyn oo dhiigga iska daadin doona in ilaahay sababtiisa ku islaaxin doona oo hubka ay dhigi doonaan oo islaaxa asagu uu geli doono uu tanaasuli doono waa ciidankii marka mucaawiya iyo ciidankii uu watay xasan bnu caliyin xasan ibnu caliyin marka wuxuu yidhi anigu ma dagaalamayo dhibac dhiigana ma daadinaye aniga sababtaydana dhiig loo daadin maayo anaa tanaasulaayu yidhi saasuu u tanaasulay waa soddon sano ka bacdiya arrintii dhacday soddon sano isagoo nabigu mootan yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa sulaxaas uu sameeyey xasan ibnu caliyin iyo tanaasulka nabigaana ku ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa qowlihi ilaahay qowlkiisana waa u baab jalla dikruhu ilaahay uu yidhi fa aslixuu baynahumaa wa in daa'ifataani min almu'miniina ikhtataluu laba jamaaco mu'miniina hadday dagaalamaan fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda hagaajiya o islaaxiya qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadatanaa cabdullahi bnu muxamedin huwa almusnad aljucfiy qaala xadatanaa sufyaan waa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyaynata can abi muusa wa israa'iil ibnu muusa albasriy israa'iil ibnu muusa albasriy almacruuf biabi muusa albasri qaala wuxuu yidhi abi muusa samictu alxasana xasan albasri uula jeeda xasan albasri ayaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay xasan albasri istaqbala waxaa soo qaabilay wallaahi ilaah baan ku dhaartay alxasan bnu caliyin xasan binu cali wuxuu qaabilay mucaawiya mucaawiyuu la soo qaabilay bikataa'iba guutooyin guutooyin ciidama ahuu la yimid guutooyinkaasoo amhaali iljibaali buuraha la mid ahoo aan gambanaynin ciidamo xoog leh oo buuraha la mid oon gambanaynin ayuu la soo qaabilay xasan bnu caliyin fa qaala camru bnu alcaasi saxaabiga camru bnu alcaasa wuxuu yidhi innii aniga laaraa waxaan arkahayaa kataa'iba guutooyin ciidanhaan arkahayaahu kataa'ibtaasoo laa tuwalli aan sii jeesanaynin xataa taqtula ilaa guutooyinkaas ay ka dilaan aqraanahaa kuwa lamida kuwa iyaga lamidahoo ku awood leh ilaa ay ka baabi'iyaan waxay ma sii jeesanayaan ciidanka aan arkay ayuu yidhi saxaabiga fa qaala lahu camara markaa wuxuu yidhi fa qaala lahu camarkii mucaawiyatu mucaawiya camar la hadloo wuxuu ku yidhi sayidunaa mucaawiya wa kaana wuxuuna ahaa wa kaanada waxaa wata waa min qowli alxasaniy markaa xasan albasri qowlkiisii wey waa jumla muctarida wey hadalkii mucaawiya yidhi ayuu soo dhex geliyey jumladan xasanulbasri wuxuu yidhi fa qaala lahu camrin mucaawiya wuxuu ku yidhi wa kaana mucaawiyana wuxuu ahaa wallaahi aan ku dhaartaa khayra rajulayni labada nin asagaa ugu khayr badan labada nin muxuu ula jeedaa waa camru bnu alcaas iyo mucaawiya ula jeedaa oo camru bnu alcaasna wuxuu rabay dagaalku inuu socdo dagaalku inuu socdo asagu doonayey mucaawiya marka xoogaa qaboojiyey mucaawiya qaboojiyey marka xasanulbasri wuxuu leeyahy asagaaba fiicnaaba mucaawiya fiicnaa yuu leeyahay wa kaana wuxuu ahaa mucaawiya wallaahi aan ku dhaartaa khayra rajulayni labada nin midka ugu khayrka badan uu ahaa ey camru ayuu yidhi waa maquul qowlkii marka faqaala lahu mucaawiya wuxuu yidhi mucaawiya hadlaya ey camru camarow camr bnu lcaasow in qatala haaulaa'i kuwan guutadaahu hadday laayaan ay dilaan haaulaa'i kuwan kale ay dilaan wa haaulaa'i kuwan aan haystaana haaulaa'i kuwan kale oo ka soo horjeeda ay dilaan oo islaayaan man lii man yatakafalu lii yaa aniga ii kafaalo qadaya biumuuri innaas ay biumuuri xaquuqi innaas dadka xuquuqdooda xuquuqda arrimahooda yaa aakhira ii kafaalo qaadaya yaa iga xambaaraya xuquuqda iyo dhiigagga meesha ku daadanaya iyo labada guutoo islaayay berri waxbaa layga weydiinay camru bnu lcaasow aan iska joojinno wax dagaala lama gelayno man lii man yatakafalu lii yaa ii kafaalo qaadaya yuhi mucaawiya waa hadalka uu ku ammaanay xasanulbasri uu leeyahay wa kaana wallaahi khayra rajulayn isaga labada nin ugu khayr batay mucaawiya marka uu leeyahay wuxuu yidhi man lii man yatakafalu lii yaa ii kafaalo qaadaya binisaa'ihim bixuquuqi nisaa'ihim dadka dumarkooda dumarkaa xuquuqda aan ka gelayo ilaa meeshii dumara xataa dhibku uu gaariye yaa ii kafaalo qaadaya dhiiggaa daadanaya yaa iga qaadaya iga asturaya aakhiro man lii bidaycatihim man yatakafalu lii yaa ii kafaalo qaadaya bidaycatihim dadkooda dayacan bimacnaa ciyaalku ula jeeda dadka iska dayacan oo ciyaalkaa ciyaalkaa xuquuqdooda yaa iga kafaalo qaadaya maalinta qiyaamaha ah fa bacata markaas wuu diray mucaawiya ilayhi ila alxasani wa xasanu bnu caliyin oo ciidankii watay mucaawiya wuxuu u diray rajulayni laba nin labada nin oo min qurayshin ee quraysh ka mid ah labada nin oo min bani cabdishamsin qabiilka reer bani cabdishamsi ka mid ah ayuu u diray cabdiraxmaan bna samurata iyo cabdullahi bni caamir ibni kuraysin labadaa ninuu u diray uu yidhi la soo hadla fa qaala markaasuu wuxuu yidhi mucaawiya idhabaa labadiina ordoo taga ilaa haada rajuli ninkan xasanu bnu caliyin ah bal ordoo la soo hadla oo u taga faacrida calayhi u bandhiga bimacnaa asulxa inaan heshiinno oo sulxaan galno bal u bandhiga waquulaa lahu lana hadla bimacnaa takalamaa lahu lana hadlo ku booriya sulxa wadlubaa dalbana ilayhi ila rajuli ninkaa xaggiisa ka dalba bimacnaa asulxa sulx ka dalba ninkan fa atayaa labadii ninhu xasanu bnu caliyin ay u yimaadeen fa dakhala calayhi xasanu bnu caliy u soo galeen fa takalamaa way la hadleen wa qaala lahu wayna ku yidhaaheenoo way la had bimacnaa takalama oo kale wey waa jumladaa lagu xoojin jumlada hore wa qaala lahu bimacnaa takalamaa lahu way la hadleen fa dalabaa waxayna ka dalbadeen labadii nin ilayhi xasanu bnu caliyin bimacnaa asulxa mafcuulkiyaa laga xadfay heshiisay ka dalbadeen fa qaala lahum alxasanu bnu caliyin xasanu bnu caliy waa u jawaabo labadii nin wuxuu ku yidhi inna anagu banuu cabdilmualibi annaga waxaana la yidhaha reer banu cabdilmualib aan nahay qad asabnaa waan asiibnoo waan helnay min hada almaal maalkan wax badan ayaan ka helnay haddana waxaan rabaa inaan tanaasulo dee haddaan tanaasulo ciidankii badnaa iyo dadkii igu hoos noolaan jiray iyo dadkii fuqarada ahayoo gacantayda ballaaran bartay ayaa la rabaa mucaawiya inuu wax siiyo dad badana igu hoos noolaan jiray oo dad fuqaraa iyo dad masaakiina iyo maala aniga la iga bartay oo maalaan hayn jiray haddana waa tanaasuliyo xilkii dhammaa ayaan rabaa inaan ka tanaasulo haddee dadkii wax igu bidi jiray oo isoo aadi jiray wax ma siinaa mucaawiyaw wa inna haadihi tan taasoo alummata ummadda ah qad caasad ummaddani way fasaaday fii dimaa'ihaa dhiigageedii ku fasaaday ummaduna cuquushii hore iyo alla kacabsigii hore iyo iimaankii horen ma jiro dadku dhiig gacanku dhiigliyaalay dadku noqdeen oo xilligii hore waa laga soo tegey dadkii marka waxbay iiga barteene waxaa isaga wax ma ka bixinaa mucaawiya qaalaa labadii nin waxay yidhaaheen fa innahu isagu mucaawiya yacridu calayka dushaada wuxuu u bandhigaa kada sidaas wa kada sidaasuu u bandhigay bimacnaa min almaal wixii xasan ibnu caliyin gacantiisa bartay waxaasoo maalahan siinoo intaasoo maalahan siinoo isaga debero dadkii gacantiisa gabtay oo fuqaradii iyo masaakiintii iyo dadkii gacantiisa hore u bartay wayadlubu ilayka adigana wuxuu kaa dalbanaa bimacnaa asulxa adigana heshiis ayuu kaa rabaa wayasaluka waan weliba waa ku su'aalanaa asulxa sulxoo weliba ku weydiisanaa qaala markaasuu wuxuu yidhi xasanu bnu caliyin faman lii bihaada faman yatakafalu lii aniga yaa ii kafaalo qaadaya bi haada almadkuur waxaan aad sheegaysaan oo maalkan aad sheegaysaan dadkii aniga igu hoos noolaan jiray inuu maalkaas siinayo yaa ballan qaadaya ballanqaad rasmiya yaa samaynaya qaalaa markaasi waxay yidhahan labadii nin naxnu annagaa laka natakafalu laka annagaa kuu kafaalo qaadayna bihi bilmadkuur min almaal kan la soo sheego lagu heshiinayo maalka oo dadkii kugu hoos neelaa iyo ciidankii iyo dadka gacantaada bartay aad siinayso annaga wax naga weydii famaa sa'alahumaa ma uusan su'aalin famaa sa'ala ma uusan su'aalin xasanu bnu caliyin humaa labadii nin oo ergada ahayd shay-an waxba ma uusan su'aalin ilaa hadduu wax su'aalaba qaalaa labadii nin oo ergadaa waxay dhahayeen naxnu laka bihi intaasay ku jawaabayeen naxnu annagaa laka natakafalu laka annagaa kuu kafaalo qaadayna bihi bilmas-uul waxaad weydiisato annagana weydii maal ha noqoto wax walba ha noqoto dhiiggan un hala joojiyo oo daadanayo naxnu laka bisaa'un bay ku jawaabayeen marka fasaalaxa fasaalaxa xasanu bnu caliyin waa la sulaxtamay hu mucaawiyihi mucaawiyihii saasuu kula sulaxtamay wixii hub ahaa iyo wixii ciidan ahaa iyo wixii saanad uu hayey oo dhan isaguu markaa uga tanaasulay wixii dowladnimadiina wuxuu yidhi kulli adigu hogaami xasanu bnu caliyin marka waxaa soo baxay xadiiskii mucjisada ahaa oo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu tilmaamay oo nabigu uu yidhi ibnii haada sayidun walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayn xadiiskii mucjisadii nabigaa soo baxday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi taasina wuxuu u yeelaya xasanu bnu caliyin lixaqni dimaa'i lmuslimiin dimaa'u lmuslimiin dhiigga daadanaya ee qubmaya in markaa waxun laga badbaadiyo dadka muslimiinta ee meesha ku baaba'aya saasuu doonayay xasanu bnu caliyin weliba wuxuu qori kitaabkan taariikhu lkhulafaa oo suyuudi uu iska leeyahay in heshiiskaa markuu galay xasanu bnu caliyin dadkii atbaacdiisa ahaa oo isaga raacsanaa qaybo ka mida inay ku eedeeyeen oo yidhaaheen yaa mudilla aljeishi magacaas inay u bixiyeen yaa mudilla aljeish ciidanka ninka ihaanaystayo dulliyaadna baday mucaawiyaadna hoosgeys mucaawiya ayaadna hoosgeystay wax walba waxaa ka daran uhi dhiigga shubmaaya dhiigga daadanaya wax walba magacaad doontaan ii bixiye dhiiggaad daadinayo anigu aan badbaadinayo ayaa wax walba ka daran saasuu markaa ugu jawaabay xasanu bnu caliyin marka muqaamaruu galay waxaan wuxuu u galay heshiiskan xasanu bnu caliyin muqaamaruu galay oo cirdigiisiiyo sharaftiisii xataa wax loogu yeelay oo isaga wax loo dhimay cirdigiisii iyo sharaftiisii intaasna wuxuu ka doortay xaqnu dimaa'i lmuslimiin saasaa marka la doonayaa qof walba mas-uula waxaa laga doonaya dhibac dhiiga inuusan daadin dhibacda dhiiggaaho qofka muslimka aad daadinayso way ka weyn tahay adduunyada dhan oo halaagsanta sida nabigeenu noo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh qof muslimoo la dilo waxay ka weyn tahay adduunyadao dhan oo la kharibo oo la hagaalago qof muslima ayaa ka dembi badan oo la dilo marka sidaasuu suyuudi wuxuu leeyahay yaa mudila aljeish ayaa lagu yidhi ninkan jeiska duleeyeyo oo yacni jeiskii dulligan hoosgeeyey ilaa qaala ilaa qaala naxnu laka bihi fasaalaxahu faqaala alxasanu wuxuu yidhi markaa xasanulbasri waa xasanulbasrigii walaqad samictu waxaan maqlay yuu yidhi abaabakrata saxaabiga abaabakre la dhihi jiray ayaan maqlay yaquulu xaaluu saxaabigaasi leeyahay ra'aytu rasuulallahi rasuulka ilaahay aan arkay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cala almimbari mimbarka dushiisaan ku arkay walxaal alxasanu bnu caliyinna ilaa janbihi nabiga dhinaciisa uu yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walxaal huwa nebigu sala allahu calayh wasalam yuqbilu cala annaasi mara mar dadkii uu soo qaabilayo dadka uu soo fiirinayo wa calayhi xasan uu qaabilayo ukhraa maratan ukhraa mar kalena xasan uu fiiriyaa marna dadkii jamaacaduu fiiriyaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wayaquulu wuxuuna dhahayey markuu xasan fiirinayo ina bni haada sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayidoo laba jamaaco waaweyn oo muslimiinta ka mid a ayaa dhici karta sababtiisa in ilaahay ku islaaxiyo saasuu nabigu u fiirinayay sala allahu wasalam wabaaraka calayh xasanu bnu caliyin oo wiil yaroo markaa masjidka iska jooga uu nabigu sidaa u fiirinayay sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka waxaa la doonayaa tanaasulka noocaas oo kale ah waa tanaasulkii uu ammaanay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi waa isagii bukhaari naftiisii wey bukhaari wuxuu yidhi qaala lii caliyu bnu cabdillaahi waa sheekhiisii uu jeclaa caliyu bnu almadiini albasri oo uu dhihi jiray waxaan rajaynaa mar un inaan la kulmo iyo basra basre haddaan tago inaan mar un la kulmo caliy bni cabdillahi almadini xadiis fara badan ooba ka qaatay in badan soo qaadanay qaala lii caliyu bni cabdillahi walmadini caliy bni cabdillahi almadiniy albasri ayaa wuxuu igu yidhi uu yidhi innamaa in kale maahane habata lanaa annaga waxaa noo sugnaaday samaacu lxasani xasan inuu wax ka dhegaystay min abibakrata saxaabigan abibakar inuu wax ka maqlay khilaafaa jiri jiray hal samica alxasanu albasriyu min abibakrata am la waa laysku khilaafsanaa jiray xasanulbasri horta cashare ma ka dhegaystay oo axaadiis ma ka dhegaystay abibakrata ayaa laysku khilaafsanaa jiray markaasuu sheekhaygu wuxuu yidhi uu yidhi innamaa habata lanaa samaacu lxasani annaga waxaa noo sugnaadoo xaqiiqo noo noqotay xasan inuu ka maqlay xadiis min abibakra bisababi hada alxadiis xadiiskan sababtiisaana saasuu noogu sugnaado yidhi xadiiskaanaba daliil ah ilaa isagaa xasanulbasri ayaa wuxuu xadiiska dhexdiisa ku yidhi faqaala alxasanu walaqad samictu abaabakrata walaqad samictu abaabakra marka xadiiskananba ka qaadanuu yidhi khilaafkiiba waxaa soo afjar ayuu yidhi xadiiskan riwaayadiisa oo xasanulbisri uu yidhi walaqad samictu abaabakrata yaquulu ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam calى almimbar wاlxasanu bnu caliyin ilaa janbihi saasuu marka sheekhu u deliisha jira uu yidhi in xasanulbasri si toosa uu wax uga dhegaystay saxaabiga la yidhaha abi bakra qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun hal yushiiru alimaamu bisulxi baabun haadaa midkani baabun baab wey hal yushiiru alimaamu imaamku madaxweynaha alimaam ow naa'ibuhu yaa loola jeedaa un waa isku mas'alo labadoodaba baabun hal yushiiru alimaamu madaxweynaha ow naa'ibuhu ama madaxweynaha qofka naa'ibkiisa ahi ma ishaari karaa bisulxi laba bisulxi bayna alkhasmayn labada qof oo u timidoo doodaya inay sulx galaan ma bannaantaha inuu u ishaaro inuu u ishaaro ma bannaantaha mise ma bannaana jumhuuru ulculamaa waxay leeyihin way bannaan tahay ilaa maalikiyada mahane maalikiyada bisaa diidan mas'aladana ulajeedadeeda waxaa weeye waa laysku waafaqsan yahay labada qof intaysan imaamka hortiisa iman ama maxkamadda horteeda aysan imanin ama qaaliga hortiisa intaysan imanin xaafadaha sulx waa ku geli karaan taas waa itifaaq cid diidaysaahi ma jirto xaafadaha guryahooda sulx waa ku geli karaanoo tanaasul nin labadooda ka mida wuu samayn karaa laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay maxkamaddii haddii la hor yimaado xaakimkii hortiisii la yimaado imaamul acdamkii hortiisa la yimaado imaamku markaas sulx ma ishaari karaa ma dhihi kara mise waxaa waajiba inuu midida wax ku kala jaro oo yidhaaho alaka bayina midida uu ka bilaabo alaka bayina markhaati la kaalay markhaati haddii la waayo muddo caleyhi adni dhaaro sidii mididii inuu isticmaalo ma waajiba mise waa dhihi karaa war bayine iyo waxaas ma jiraane war hebelow sulx soo gala labadiinna labadiinna sulx soo gala war adna tanaasul war adna tanaasul samee war adna wax iska bixi xoogaa heshiiskaas ma samayn karaa oo ma ishaari karaa jumhuurulculamaa waxay leeyihiin ishaaradaasi way bannaan tahay inuu sameeyo inuu midida wax ku kala jaro mar walbaba waajib ma ahan imaamka ama qaaligu inuu midida mar walbaba isticmaalo yidhah war hebel markhaati ma haysataa hadduu markhaati haysato la imaad haddaad weysana hebel aan dhaarin xukunkiina saasaan ku kala goynaa taas kale yaho waajib ma aha bal sulxuna waa furan yahay xataa amaama almaxkama xataa amaama alqaadi xataa amaama alimaamulacdam madaxweynaha hortiisa xataa sulxu waa ku bannaayo asaga xataa ishaari kara asaga naftiisa ayaa ishaari kara w masaladaasuu sheekhu noo sheegayo maalikiye bisaa diidan maalikiyadu waxay leeyihin mar haddii maxkamadda horteeda la yimaado ama imaamulacdam hortiisa la yimaado sulxu ma bannaana mana ishaari karaw ma ishaari karaw ama jumhuurtu waxay leeyihin wa ishaari karaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaثanaa ismaaciil bnu abi uways huwa almadani qaala xadaثanii akhii waa walaalkii inta badan wax ka qaadi jiray cabdulcaiiz cabdulxamiid cabdulxamiid ibn abi uways almadani can sulaymaan sulaymaan ibnu bilaal almadani can yaxya yaxya bni saciid alansaari waa almadani alqaadigi qaaligii heer madiine weye waa taabici can abi rijaal abi rijaal waa taabici kale isaguna ka qaaday can abi rijaal moxamed ibni cabdiraxmaan alansaari abi rijaal waxaa loogu bixiyey wulida lahu casharatun min albaniin toban wiiluu dhalay toban wiil ayuu dhalayaa la yidhi sheekhu markaasi waxay ugu kunyeeyeen abi rijaali dheheen can abi rijaali moxamed ibni cabdiraxmaan alansaari waa taabici kale anna ummahu hooyadii abarijaal hooyadii camrata binta cabdiraxmaan qaalat waxay tidhi mar walbaba weligeed camra umuna caaisha un bay wax ka qaadaa fii khilaali saxiixi albukhaariba haddii la joogow qaalat waxay tidhi markaa hooyadu samictu waxaan maqlay caaishata radia allahu tacaala canha taquulu iyadoo dhehaysa umuna caaisha samica rasuulu ullah rasuulka alle wuxuu maqlay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sawta khusuumin dad doodaya codkoodiiyuu maqlay bilbaabi filbaabi albaabkuuna ku maqlay nabigu salى اllahu wslam wbaaraka calayh khusuumtaasoo caaliyatin aswaatuhum codadkooda uu kor noqday oo aad codkoodii kor u qaadayoo doodaya waidan wakhtiga axaduhumaa labadii ninoo doodaya midkood yastawdicu wuxuu ka dejin dalbi alaakhara ninkii kale war wax iga cafi wardaynkii iyo xaqaad igu lahayd xoogaa wax iga deji ayuu leeyahay wayastarfiqu waa dhimrin dalbi hu shaksigii kaleoo la doodayay fii shayin shay uun uu uga dhimdalbi wax uun shaya iigu dhimrin sameeyo shaygaasi waa alimhaal war haddaadan wax iga cafino wax iga radinaynin walba imhaal isiiyo muddo isii muddo isii oo daynka waxuuna iigu dar muddadii ii kordhi waxbuu leeyahay labadaa mid ii samee wa huwa ninkii kaleo khasmigii kalena yaquulu wuxuu leeyahay wallaahi laa afcalu kii kalena wuxuu leeyahy wallahi ma samaynayo labada midna kuu samayn maayo fakharaja calayhimaa rasuulullah labadii doodayay rasuulkaa ku soo baxay sala allahu wasalam wabaaraka calayh faqaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ayna almuta'alli cala allah qofkii ilaahay ku dhaaranaya aawey laa yafcalu lmacruuf inuusan macruuf samaynaynin qofkii ilaahay ku dhaaranaya aawey faqaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii dhaartay ana yaa rasuula allah aniga way qofkii dhaaranaya falahu wuxuu iska leeyahay khasmigayga ila doodaya ayu daalika almadkuur midkaa la soo sheegay kii axabba uu jeclaysto rasuulka ilaahay wuxuu jeclaystaan samaynaa min wadci almaal waalrifqi maalkii inaan waxuun ka nusqaamiyo iyo rifqigii iyo imhaalkiiyo inaan muddo xoogaa u dheereeyo labadaas midkuu rabo ayaan u samaynaa saasuu markaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh maxalu shaahidka imam albukhaari waxaa weye ayna almuta'alli cala allahi laa yafcalu almacruuf nabigu suluxuu ishaaray nebigu sulx ayuuna ishaaray waxaana la taagan yahay amaama rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam amaama rasuulillah marka mar walbaba qaaligu inuu midida wax ku kala jaro waxba taasi mar walbaba waajib maahe sulxu qaaligu waa ishaari karaa jumhuurtuna xadiiskanay u deliishadeenoo waxba wuu dhihi karaa war iska heshiiye war dhexdiin heshiiye war hebelo waxaa ka tanaasul adiguna intaa bixi sulxaas qaaligu waa ishaari karaa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث الليث بن سعد المصري عن جعفر بن ربيعة المصري وعلمة مصاريدة عن الأعرج ومدني وها أعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني قال وحوري عبد الرحمن بن هرمز حدثني عبد الله بن كعب رواية وابا العدي لبويلو دالي كعب بن مالك عبد الرحمن يا عبد الله كان عبد الله رواية وابا عديسي حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه شاني كان له waxaa u sugnaaday kacbu bnu maalik calaa cabdilaahi bni abi xadradin alaslamiyi maaluna ugu sugnaaday hanti uu ku lahaa dayna falaqiya markaasuu la kulmay saxaabigii kacbu bnu maalik hu ninkii madiinka ee cabdullaahigii ayuu la kulmay falazima waa laazimay kacbu bnu maalik hu cabdullaahi bni abi xadradkii ayuu laazimay xataa intii uu laazimay irtafacad aswaatuhumaa codadkoodii uu kor noqday famara bihimaa labadoodiiyo ishaysta annabiyu nabigaa soo maray sala allahu wasalam wabaaraka calayh faqaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi yaa kacbu kacbow fa ashaara biyadihi gacantiisuu nabigu ishaaray sala allahu wasalam wabaaraka calayh kaanna waaba isagoo rasuulku sala allahu alayh wasalam yaquulu dhahaya annisfa waxaad moodaa inuu ishaarayo nis xoogaa kala barka deji camal taasina marka jumhuurtu waxay u deliishadeen madaxweynaha ama imaamka ama naa'ibkiisa qaaligiisu inuu sulx ishaari karo sulxun ishaari saasaana jumhuurtu ay rajaxeen kaannahu waaba isagoo yaquulu dhahayo nabigu sala allahu aleyh wasalam annisfa niska deji fa akhada markaasu wuxuu qaatay nisfa maa shay niskiisuu qaatay shaygaasoo lahu kacab u sugnaadoo calayhi calaa cabdillaahi bni abi xadraj daynkii uu ku lahaa nis uu ka qaatay wa taraka nisfan niskii kalena waa isaga tegey sulxaasna nabigaa ishaaray sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala baabu fadli alislaaxi bayna annaasi waalcadli baynahum haadaa midkani baabu fadli lislaax hagaajinta fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay bayna annaasi dadka dhexdooda in la islaaxiyo fadliga uu leeyahay waalcadli cadaalad samayntu fadliga ay leedahay baynahum dadka dhexdoodana loo cadaalad sameeyo imaamu bukhaari raximah llahu tacaala tarjamadan wuxuu uga hadli doonaa fadliga iyo qiimaha uu iska leeyahay qofkii dadka islaaxiya weliba haddana islaaxiisuna uu ku dhisan yahay cadaalad oo labada qof oo ishaysata midna aan u jawrfalayne labadooda sida cadaaladda ku islaaxinayo ku heshiisiinay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa isxaaqu wa huwa isxaaq bnu mansuur isxaaq ibnu mansuur alkowsaju marba hadduu sheekhiisii noqdo xadahanaa isxaaq hadduu yidhah mandomada saasaan kunu soo qaadanno waa kowsajkii woy aw canhu jal bukhaari ya khaliili falkowsaju almacniyu lasaluuli wataan soo qaadan xadaثna isxaaq isxaaq bn mansuur alkowsaji qala akhbarana cabdirazaq cabdirazaq ibn hamaam sancaanigi qala akhbarana macmar macmar bn rashidin albasriy can hamaam ibni munabih waay mar hadduu abu hurayre ka qaato can hamaam ibni munabih can abi hurayra radia allahu tacala canhu qala wuxu uhi abu hurayra qala rasuulu اllahi salى allahu alيyh wasalam kulu sulaama xibin kasta xibintaasoo min annaasi dadka ka mid a calayhi cala sulaama xibintaa dusheeda sadaqa ahaatay kula yowmin maalin kastaa sadaqa laga rabo yoomkaasoo tadlucu fiihi yoomka dhexdiisa shamsu qoraxdu ay soo dhalanayso yacdilu ay cadluhu waa sabkun bilaa saabikin masdera lagu dhalaalin adawaadka dhalaalinayana ma lahan yacdilu ay cadluhu shaksiga cadaalad samayntiisa beynanaasi dadka dhexdooda uu cadaalad u sameeyo waa sadaqu ku tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka inaad islaaxiso oo cadaalad aad ku islaaxiso sadaquu ku sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun idaa ashaara alimaamu bisulxi faabaa xakama calayhi bilxukmi albayini baabun haadaa midkani baabun baabu idaa ashaara alimaamu imaamkii waa madaxweynihii ow naa'ibuhu qaaligiina waa la mid masaa'ilka imaamka uu ka cabirayo naa'ibkiisina waa la mid isku mas'alabu baabun haadaa midkani baabun baabu idaa ashaara alimaamu madaxweynuhu hadduu ishaaro ow naa'ibuhu ama naa'ibkiisu uu ishaaro bisulxi sulx hadduu ishaaro oo fa abaa uu diido man calayhi alxaqu qofkii xaqa lagu lahaayaa diiday muxuu diiday min asulxi wax sulxoon qofkan la gelayo ma jiro qaaligiina wuxuu leeyahay ama imaamkii wuxuu leeyahay war sulx la gal ninkan oo wax uun iska keen wixii xaqa waa diiday sulx ma gelayo muxuu samaynaa marka qaaligu ama madaxweynuhu muxuu samayn xakama imaamku waa xukuma markaas calayhi shaksigaas xaqa lagu lahaa bilxukmiyuu ku xukumi xukumkaasoo albayini ay daahiri cad shareecada daahirkeeda ku xukumi bayin waxaa loola jeedaa ay daahiri shariica albayini ay daahiri xukumka shareecada daahirkiisu marka ku xukumi hawshii marka sidii sharcigu amray ayuu u kala goynaya ilaa sulx waa diidan yahay ninkan marka masaladuna waa sidaasoo haddii imaamkii laba isdoodaysa ama qaaligii ay u yimaadaan oo ilaa masalada raajixda waan soo marnay oo sulaxa waa ishaari karaahe sulax uu ishaaro uu yidhaaho wal suluxtama waa diiday ninkii xuquuqda lagu lahaa sulax anugu ma doona ayuu yidhi maxkamaddu marka xukunka waa inay ridow xukunka waa la rida قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع الحمسي قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة الحمسي عن الزهري قال وحر الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث وحوها متشيغا أنه شان خاصم رجولا إنه لدودي ننكاسو من الأنصار أنصار تكمدا ننكاسو قد شهد بدرا رواية أساسي كدرتي رواية هذا كور وان سومرني أيضا لهين قد شهد بدرا قد شهد بدرا أيضا لفظ عن لهين أيان سومرني ninkaasoo qad shahida bedran dagaalka beder xaadiray oo ninka uu la doodayaba waa nin dagaalkii beder ka qayb galay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilahi xaggiisuu kula dooday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fii shiraaji biyomareen ayuuna kula dooday biyomareenkaasoo min alxarati dhulka dhagaxleyda ka mida kaana labada saxaabi waxay ahaan jireen yasqiyaani inay waraabiyaan bihi bishiraaj biyomareenkaas labadoodaba beerahoodii ku waraabsan jireen kilaahuma labadoodood mid walbaoo ka midooba biyomareenkaasu wax ku waraabsan jiray beeraha faqaala rasuulu llahi rasuulka aleh sala allahu aleyh wasalam lizubayri zubayr wuxuu ku yidhi isqi beertaada waraabi yaa zubayr uma markii beertu ay kuu cabto arsil u dir ilaa jaarika deriskaaga biyaha u dir waa tii baabka waxaan soo marnayo yacni alaclaa falaclaa la hormarinay masalada saqiga ayaan ku soo marnay ninka aclaha mar aclo waxaa ahay zubayr markaa asaga acla ahayo almuxyi alawalna isaga ahaa dhinaca biyahana asagaa xigay masalada waan soo marnay masalada waan soo qaadanay fii shiraaji isqi waraabi beertaada yaa zubayru zubayrow uma markaa kabacdi arsil ilaa jaarika markaa kabacdi deriskaaga u dir faqadiba alansaariyu ninka ansaarigaa waa carooday faqaala wuxuu yidhi ansaariga yaa rasuula allahi an kaana inuu yahay miya ibna camatika ina eeddadaa inuu yahay miya oo eeddadaa inay dhashay miyaad sidaas iiga hormarisay fatalawana markaa waxaa isbedelay wejhu rasuulillaah rasuulka alle wejigiisii sala allahu aleyh wasalam uma qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam isqi beerta waraabi zubayrow uma axbis ewel usii daayaan ku dhahaye ixbis biyaha celi celi biyaha xataa yabluga ilaa biyuhu uu ka gaaro aljadra gidaarka ilaa uu ka gaaro jadriga riwaayada wati aan soo marnay zuhri uu ku fasirayay xataa yabluga alkacbaynaa loola jeedaa waana jumhuurtu saasay qabaan oo qofka markuu beerta waraabsanayo biyuhu waa inay gaaraan anqowga labada anqow markay gaaro markaas kabacdi u fasixi ewel nabigu wuxuu doonayey sala allahu aleyh wasalam war xoogaa beertu ha kuu waraabto xaqaagana wax ka tanaasul deriskaagana u daa ninkan markuu diiday fa abaa xakama calayhi bilxukmi albayini xukunkii bayinkaa lagu reebo jadriga waa inuu gaado jadriga waxa loo jeeda waa karkoorka meesha geedka salkiisa hawo geedkaa salkiisa ha buuxsamaan waa qadra alkacbayn qadra alkacbayn way ilaa laba anqow marka nebigu waa xukumay marka xukunkii waa riday sala allahu wasalam wabaaraka calayh ilaa isagaa ninkii hadalkaa xunna ku hadlay oo nabiga aflagaadeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uma isqi isqi uma axbis biyaha celi xataa yabluga aljadra ilaa gidaarka uu ka gaarayo fastawfaa fastawcaa rasuulu ullah rasuulka ilaahay waa oofiyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xiina idin waktigaa xiina id gadiba alansaariyu ansaarigii hadduu sulxi ka carooday xaqahu xaqiisii waa xaqa zubayr zubayr xaqiisiiyo lizubayri zubayr uu oofiyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xaqii uu lahaa wa kaana rasuulullahina wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam qabla dalika wakhtigaa ka hor wuxuu ahaa ashaara inuu ishaaray cala zubayri bira'yi sacatin ra'yi ballaaran oo wasci ku jira musaamaxo lahu zubayrna waasac u ah walil ansaariyina waasac u ah ra'yi iska waasacoo labadoodaba naxariis ugu jirto uu hadda ka horna nabigu ishaaray sala allahu aleyh wasalam falamaa axfada alansaariyu ansaarigii markuu ka caraysiiyey rasuulullahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam istawcaa lizubayri zubayruu nabigu u oofiyey sala allahu aleyh wasalam xaqahu zubayr xaqiisii u oofiyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam fii sariixi alxukmi inuu uga oofiyey xukumka midkiisa cad uu nabigu ugu oofiyey salى اllahu عalيه wasalam xakama calayhi biاlxukmi اlbayini dew qaala curwatu curwa markaa wuxuu yidhi qaala zubayru zubayra wuxuu yidhi wallahi aan ku dhaartaa maa axsibu u malayn maayo haadihi tan u malayn maayo taasoo alaayata aayadda ah nasalad inay degtay ila fi dalika shaأni sha'nigaa iyo qisadaas maahane wax kale aayaddani kuma soo degin falaa maya warabbika rabbigaan ku dhaartaahe laa yu'minuuna dadku ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga soo xugumtamaan nebiyullahi moxamedow sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fii maa shayna ay kaaga soo xugumtamaan shaygaasoo shajara dhex maray beynahum dadka dhexdooda dhex maray marka nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aayaddanaa lagu soo dejiye oo tilmaamaysa haddaan xukumka nabiga loo hoggaansamin sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iimaanba inuusan jirin qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu sulxi bayna alquramaa wa asxaabi almiraathi walmujaasafati fii dalika haadaa midkani baabu jawaazi sulxi sulxa bannaanaashadiisu u baab yahay bayna alquramaa dadkii quramada ahaayoo deynka iska lahaa iyo wa asxaabi almiraahi iyo dhaxalka asxaabtoodii dhexdoodii sulxu inuu bannaan yahay waalmujaasafati qiyaaskuna uu bannaan yahay fii daalika ay alxaqi xaqii quramada loo gudayey in xoogaa la yska qiyaaso hadday raalli ku noqdaanna inuu bannaan yahayna waa u baab baabkan imaam albukhaari raximah allahu tacaala masalada uga hadli doona waxaa weeye inuu sulxu haddana ku bannaan yahay dadkii quramada ahaa oo deynka lahaa quramadii deynka qofkii ay ku lahaayeen waa dhintay maxaa marka suluxtamaya alguramaa wa asxaabu almiraah waxaa sulaxtamaya waxaa weeye ilaa qofkii deynka lagu lahaa waa qof dhintay oo lala sulaxtami lahaa waxaa jooga marka dadka wakiiladiiyo dhaxalkii dadkii dhaxalka iska lahaa dadkiyaa meesha jooga marka sulxu waa ku bannaan yahay quramadii iyo asxaabulmiraah inay sulaxtamaano oo yidhaahaan war aabbaheen waa idin qirsannahay intaasoo xuquuqa waad ku lahaydeen waana qirsannahay laakiin wax ka taga wax ka taga oon sulaxtanno way bannaan tahay masalada kaleo sheekhu ka hadli doono mujaasafaduna inay bannaan tahay masalada hadda ka hor waan soo qaadanay mujaasafadu inay ku bannaan tahay deynka mujaasafada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni qofkan haddii lagu lahaa masalan toban toban waxaa lagu lahaa oo kiilo toban kiilo timira ayaa tusaale ahaan lagu lahaa markaas wuxuu dhihi karaa war goobtan timirta ah tobankii kiilo timirtaad igu lahayd goobtan timirtaa u qaado goobtiina lama yaqaano waxa ka soo baxaya hadduu qofkii raalli ku noqdo waa saxiix min baabi ribana noqon mayso min baabi riba noqon mayso ilaa meesha mucaawada ma taallo iyo beec mucaawado iyo beec meeshan ma taallo wey waan soo qaadanay masalada qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala ibnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi laa ba'sa baas ma laha an yatakhaaraja inay wada qaybsadaan ashariikaani labadii shirkada ahaa waa qaybsan karaan see u qaybsanayaan faya'khuda haada aharkaas horena waan soo qaadanay faya'khuda haada ninkani wuxuu qaadanaa daynan wa haada kanina wuxuu qaadanaa caynan wax caynahoo la arkayo la taaban karo ayuu kanane qaadanaa fain tawiya marka hadduu halaagsamo liaxadihimaa fain tawiya shay-un shay hadduu halaagsamo liaxadihimaa axadi sharikayn labadii shirkada sidaa ku heshiiyey takhaarijka ku heshiiyey midkood hadday wax ka halaagsamaan lam yarjic axadkaasi ma laabo karo calaa saaxibihi saaxiibkiisa waxba uguma laabo karo masalada horena waan soo qaadan ulajeedada laga leeyahay cbdullahi bn cabaas masalada uu ka leeyahay waxaa weeye laba shariikaan ah ayaa markaa xoole iska laha xoole isla lahaayeen xoolihii marka waxna daynay ku maqan yihiin waxna daynay ku maqan yihiin waxna daatadoodii iyo cayntoodii waa lahayaa markaasaa ninaa wuxuu leeyahay war aniga waxaan raalli ku ahay wixii daynta maqan aniga dhinacayga hala soo xijiyo anaa raadsanayo daynta maqan oo kun dollar tusaale ahaan anaa raadsanayuu leeyahy kanina wuxuu leeyahy anna waxaan qaadanaa wixii caynahoo lahayo wixii caynahoo lahayo ayaan qaadanaa oo xoolihii hadda loo jeedoo lahayo ayaan qaadana labadii nin saasay ku heshiiyeen ninkii marka labadii midkood waxbaa ka halaagsamay kii cayntii a wax ka halaagsameen ama ninkii yaa deynkiiba waayoo loo diiday waa soo quustay hadduu soo quustay lam yarjic calaa saaxibihi ilaa markii hore caqdigu siduu ahaa saasaa lagu heshiye waan soo qaadanay masalada qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala xaddathanii moxamed bnu bashaar waa bundaar قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله والعمري الذي ينتسب إلى عمر بن الخطاب عن وهب بن كيسان هو المدني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال وحور جابر توفي أبي أبه يا الله أفسدي والحال عليه أبد شيسة دين دين ويهي in badan xadiiska waa soo celceliyey imaam albukhaari facarabtu markaasaan waxaan u bandhigu yidhi calaa quramaa'ihi quramaa'i abi aabbahay dadkii deynka ku lahaa waxaan u bandhigay an yaakuduu inay iska qaataan atamra timirta ay qaataan bimaa ayiladii kiina ay u qaataan timirta calayhi cala alabi aabbahay dushiisa wixii ahaa inay timirtan u qaataan faaba waa diideen war timirtan oo waa mujaasafadii marka mujaasafadii woy timir aan la garanayn wax ka soo bixi doona ayuu wuxuu yidhi timirtan u qaata waxay idin dhammaataba u qaata deynkii aabbahay aad ku lahaydeen mujaasafadu inay bannaan tahay ayuu lafdigaa ka rabaa imaamu albukhaari raximah allahu tacaala faabow waa diideen nimankii quramada ahaa waana tarjamadii muwaafaqaynoo baabu sulxi bayna alquramaa wa asxaabi almiraah asxaabu almiraahka waa jaabiru jaabir wuxuu sulax la galay quramadii kale an yaakuduu inay qaataan atamra timirta ay qaataan bimaa shayna bimaa iladii kiina ay u qaataan calayhi cala alabi aabba dushiisa ahaaday fa abow quramadii waa diideen walam yarow mana aysan u arkin anna fiihi fi tamri timirtan dhexdeeda wafaa'an inay ku sugan taho lixaqihim ay oofi karto waxay yidhahan waxaan uma arkin timirtan inay xaqu ku filan tahay wayaseena waxay dhahan xaqeena kuma filla timirtu faataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fadakartu dalika sha'na sha'nigaas iyo qisadaasaan lahu nabiga u sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh faqaala markaasu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam idaa jadadtahu tamarka haddaad goyso oo beerta aad ka soo gurto oo fa wadactahu aad dejiso tamarka filmirbadi goobta goobtii yacni timirta lagu qalajinayo o lagu shafaayey goobtaa dhexdeeda haddaad timirta dejiso aadanta waxaad ogeysiine rasuulallahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam yani waa min baabi tajriid aadantani nabigu ma dhihin anaad i ogeysiine ma dhihine aadanta rasuulallahi min baabi tajriid wey oo tajriid uu sameeyey nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aadanta rasuula allah rasuulka ilaahay aad ogeysiine sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa jaa'a waa yimid jaabir walxaal fa jaa'a nabigii waay nebigu waa yimid sala allahu alayh wasalam walxaal macahu nabiga micigiisa sala allahu alayh wasalam abubakar iyo wacumar ay yihiin fajalasa nabigu sala allahu alayh wasalam calayhi calaa tamri timirtii dusheeduu fadhiistay nabigu sala allahu alayh wasalam yacni kursi iyo waxa la mid ah timirtii dusheeda nabiga loo dhigayaa loola jeedaa sala allahu alayh wasalam wa dacaa nabigu wuxuu ku duceeyey bilbarakati barakuu ku duceeyey nabigu sala allahu alayh wasalam uma qaala markuu barakada ku duceeyey ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi udcuu u yeer guramaa'aka guramadaadii jaabirow u yeer fa awfihim xaqoodiina u oofi famaa taraktu axadan axadka ma aanan tegin lahu axadkaasoo lahu axadka calaa abii aabbahay dushiisa daynun dayn uu ugu ahaaday ilaa hadduuba axad jiraba qadaytuhu axadkaa daynkiisii waa u guday wa fadala waxaaba soo harayba halaaثata cashara wasqan saddex iyo toban wasqi ayaa timirtiiba ka soo haray waa bibarakati ducaa'i rasuuli illaah sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sabcatun toddobo cajwa nooca la yidhaahay ahayd wa sitatun lixna lownun nooc kaley ahaayeen lix ka lix kaloo wasqiyaa loola jeedaa lix wasqinaya nooc kaley ahaayeen toddoba wasqina waxay ahaayeen cajwo saddex iyo toban saasay iskugu noqonayo oo amase sitatun lixa cajwo ahaa wa sabcatuna lowna waa shaku min araawi fawaafaytu maca rasuuli illah rasuulka ilaahay micigiisii sala allahu alayh wasalam waxaan la soo xaadiray almaqhriba salaaddii maqhribka si aan ugu bishaareeyo fadakartu daalika sha'nigaasaan lahu nabiga u sheegay sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah timirta ilaahayba barakeeyo waxbaba nooga soo harayba fadaxika waa qoslay nabigu sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi i'ti abaa bakrin wa cumara abuubakar iyo cumar orada u tag fa akhbirhumaa u sheeg riwaayo waxaan soo marnay i'ti cumara bis ahayd tani waa riwaayo kale iiti abaabakrin wacumar labadoodaba orada u tago fa akhbirhumaa labadooda u sheeg faqaalaa markaasi waxay yidhaaheen labadoodii markii qisadii loo sheegay sida ilaahay timirtii u barakeeyey bibarakati ducaa'i rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxay yidhaaheen laqad calimnaa waan ogaanay id wakhtigii sanaca rasuulullah rasuulka ilaahay uu sanceeyey sala allahu alayh wasalam ma ayoladii kii uu sanceeyey sanaca nabigu uu sanceeyey sala allahu alayh wasalam anhu sha'niye sayakuunu daalika arrinkaas inuu dhici doono kaanadu waa taamo bimacnaa yaqacu wey waxaas inay dhici doonaan barakadaa loola jeeda baraka inay meesha ka dhici doonto horaanba u ogeynba wa qaala hishaamun qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala hishaam wuxuu yidhi waa hishaam ibnu curwa hishaam ibnu curwa wuxuu yidhi bimacnaa rawaa wey mar haddii can ay ka dambayso wa qaala hishaamun hishaam wuxuu ka wariyey hishaam ibnu curwa can wahbin wahbi wuxuu ka wariyey waa wahbi bni kaysaan almadani markii hore wahbiyaa wax ka warinayay cubaydullahi alcumari cubaydullahi alcumariyu mutaabacaynaa hishaamku si kaluna markaa asagu riwaayada waa ka duwan riwaayo kaluu wataa asagu hishaam wa qaala hishaamun hishaam wuxuu ka wariyey can wahbin can jaabirin salaata alcasriyaan xaadiray kii horen riwaayadii cubaydullaahi wahbi uu ka warinayey waxay ahayd salaata almaqrib salaata almaqrib ayaan la xaadiray nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayay ahayd isagu wuxuu wariyey salaata alcasri ayaa nabiga la xaadiray sala allahu alayh wasalam walam yadkur hishaam asagu ma sheegin abaabakrin ma sheegine cumar uu ku gaabsaday iiti cumara orada cumar qisada u sheeg ayuu isaguna ku gaabsaday marka waa rawaadda isku khilaafay walam yadkur asagu hishaam ma sheegin abaabakrin ma sheegin walaa daxikana ma sheegin inuu nabigu qoslayna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi hishaam isagu riwaayadiisii kuma sheegin waa laba xero marka riwaayada isku khilaaftay cubaydullaahi wahbi sheekhiisii wey hishaam isagana sheekhiisii waa wahbi labada labaduba waxay xer u ahaayeen wahbi ibnu kaysaan almadani walam yadkur hishaam ma sheegin abaabakrin ma sheegin walaa daxikana ma sheegin inuu nabigu qoslayna ma sheegin sala allahu alayh wasalam wa qaala hishaam fii riwaayati wuxuu ku yidhi wa taraka abii aabbahay waa ka tegey halaaثiina wasqan soddon wasqi calayhi cala alabi aabbaha dushiisa xaal soddonka wasqi ay ahaadeen oo daynan min daynina riwaayadiis asagu halaaثiina wasqan ayuuba ku sheegay hishaam wa qaala bnu isxaaq wuxuu yidhi saaxibu siyari walmaqaazi moxamed ibnu isxaaqiw moxamed ibnu isxaaqna isaguna wuxuu ka wariyey bimacnaa rawaa can wahbin wahbi ibnu kaysaan waa saddex marka xerowod waa cubaydullahi alcumari can wahbin hishaam ibnu curwata can wahbin moxamed ibnu isxaaq can wahbin saddex xerow way oo sheekhoodii wahbi kulli yani ka wada arooray wa qaala bnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq isaguna wuxuu ka wariyey can wahbin wuxuu ka wariyey can jaabirin salaata duhriyaa nabiga la xaadiray sala allah wasalam wbaaraka caleyh markii hore marka saddex riwaayo iskhilaafsan wey salaata alcasri yaan la xaadiray salaat almaqhrib yaan la xaadiray salaata duhri yaan nabiga la xaadiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xaafidkuna wuxuu leeyahy khilaafkani ma ceebaynayo fii sixati alxadiis uu leeyahy wa kaana hada alqadra min alikhtilaaf laa yaqdaxu ma cambaaraynayo fii sixati asli alxadiis لأن المقsوuda minhu ma waqaca min barakatihi slى الlaه وsلم وbaarك عalيه في tmri وqad xasla waxaana iswaafaqay tawaafuquhum عalayhi barakadaasun inay isku waafaqeen kulligood waa isku waafaqsan yihiin walaa yataratab عalى tacyiini tilka الsalaati bicayniha kabiiru macna salaadii caynteeda la cayino macno weyn oo ka xasilaya ma jiraan qaala الimaamu الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى baabu sulxi biddayni waalcayn haadaa midkani baabu jawaasi sulxi sulxa bannaanaashadiisiiyuu u baab yaho biddayni canidayni ba'du waa bimacnaa can biddayni canidayn daynka xaggiisa in laga sulaxtami karo inuu bannaantu u baab yahay walcayni wa canilcayni cayn meesha taallana in laga sulaxtami karana inay bannaan tahay waa u baab masalada uu rabo sheekhu raximah llahu tacala halkan inuu uga hadlo waxaa weeye asulxu can iddayn waa jaa'is asulxu can iddayn waa jaa'is biitifaaqi alculamaa wax diidanna madaahibta ma jiraan sulxaasi marka aqsaamuu iska leeyahay oo qofku asulxu can iddayn ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofaa dayn lagu lahaa markaasaa waxaa la leeyahay wardaynkii qoob un ka mid ah iska keen qaybta kalena waa kuu cafiyey sulxa noocaasa marka waxaa loo yaqaanaa sulxu lxadiida la yidhaha sulxu lxadiida waxaa kaloo la yidhaha sulxu libraa labadaas magac ayay fuqahadu u yaqaanaan oo deynkii qayb ka mid ahaad ka beri yeeshay qofkii haddaad tidhi kunkii dollaran kugu lahaa ware waan kaa soo saari waayeye bal shan boqol bis iska keen shan boqoloo dollar iska keenaad tidhi sulxa noocaasa waxaa la yidhaha sulxu lxadiida sulxu lxadiida waxay loo jeedaan bimacnaa alwadci can bacdi dayn deynkii qayb ka mid ahaad ka dejisay markaas waxay ku magacaabeen sulxulxadiida waxay kala yidhaahaan sulxulibraana waa yidhaahaan sulxulibraa sababta loo yeelayo waxaa weeye leanna xuquuqdaadii qayb ka mid ahaad beri yeeshay xaqii ninkan aad ku lahayd qayb ka mid ahaad ka beri yeeshay marka waa sulxulxadiida ama sulxulibraa baabu jawaasi sulxi sulxu inuu bannaan yahi u baab yahay bidayn can iddayn wal caynina ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye caynaad qofkan ku lahayd yacni guryo laba qol oo kale ayaa qofkan aad ku lahayd markaasuu labadii guryo ewel waa kaa inkirsanaaye hadda waa qiray lianna asulxa laa yasixu biduuni aliqraar sulx sidiisaba wuxuu iman karaa iqraar markuu yimaado qofku waa inuu xaqi qiro labadii guri marka waa kuu qirsanahayu yidhi laakiin haddii hal guri isii hal guri isii markaas war halkaa guri iska kee gurina qaado waa cayn laga sulaxtamay cayn laga sulaxtamay weyo iyaduna waxa weye waa sulxulibraa la yidhaah leanna waxa weeye xaqii qayb ka mida ayuu qofkani ka beryeelay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند الجعفي قال حدثنا عثمان بن عثمان بن عمر وعثمان بن عمر بن فارس البصري قال أخبرنا يونس يونس بن يزيد الليلي حاء حاء تحويل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال الليث والليث بن سعد المصري حدثني يونس عن ابن شهاب الزهري أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أيا أخبره ويلكيس عبد الله يا أشيغي أنه شان يتقاضى إنه دلبضي كعب بن مالك ابن أبي حدر ذو دينا كدلبضي دين كاسو كان له هو هذا مركز كعب عليه ابن الحدر الدشي سنة هذا في عهد رسول الله حلق رسولك كدلبضي صلى الله وسلم وبارك عليه في المسجد مساجد كدحدي سنة دينك كدلبضي فارتفع أصواتهما لبدا الصحابي عدتك ودي أكرن وضي حتى سمعها إلى أصوات رسول الله مغلي صلى الله وسلم وبارك عليه والحال مغلي هو النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي قرقيس وكسوغيني فخرج رسول الله rasuulka alla waa soo baxay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh ilayhima labadii saxaabiyo ishaystay ayuu u soo baxay xataa kashafa ilaa rasuulku uu fayday sala allahu alayh wasalama sijfa xujratihi qolkiisa daahiisii ilaa uu daahi fayday nabigu sala allahu alayh wasalam fanaadaa nabigu markaasuu naadiyey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh kacba bna maaligu u naadiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam yaa kacbu kacbow faqaala markaasuu wuxuu yidhi kacab labbayka yaa rasuula allah faashaara nabigu sala allahu alayh wasalam biyadihi gacantiisuu ku ishaaray andaci shadra nis ka deji faqaala kacbun kacab markaasu wuxuu yidhi qad facaltu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waan sameeyey faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam qum adiguna orodoo istaagoo faqdi ninkaa xaqiisii kacab xaqiisii adiguna u gud uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waa deyn marka laga sulaxtamay wey sulxulxadiidaw qayb ka midahu ka cafiyey qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala kitaabu shuruudi haadaa midkani kitaabu shuruudi waa shuruudda kitaabkeediihu baabu maa yajuusu haadaa midkani baabu maa ayoladii kiiyuu u baab yahay yajuusu huwa maaguwa bannaan oo min ashuruudi shuruuddii bannaanayd ayuu u baab yahay fil islaami cinda dukhuuli gelidda agteedana shuruuddii bannaanayd fil islaami la soo gelayo qofku markuu islaamnimada soo gelayo bal shuruuddii bannaanayd iyo midda aan bannaanayn wal axkaami axkaamtii shuruuddii ahayd ayuu u baab yahay axkaamta ulajeeddada hadda bukhaari uu ka leeyahay waa bimacna alcuquud caqadka la wada gelayo masalan caqadkii beeci caqadkii tijaaradii caqadkii rahankii cuquuddaas iyaduna shuruuddu ma ku bannaanta beeci in shuruud loo sameeyo rahankii shuruud loo sameeyo salamkii shuruud loo sameeyo ma bannaan tahayo walaxkaami ayilcuquudi cuquuddaas dhexdeeda shuruuddii ahaatana waa u baab walmubaayacati wax kala iibsiga dhexdiisa shuruuddii ahaatana waa u baab waa min dikri alkhaasi bacda alcaam ilaa mubaayacadu waxayba noo soo hoosgelaysay wal axkaamay ku jirtaa bimacna alcuquud aan ku fasirnay axkaamtan waxaan ku fasirnay bimacna alcuquud haddee caqdigu beecu caqdigu ka mid yahay asagaaba ugu weyn ba cuquudda asagaaba ugu weyn imaamu lbukhaari raximah allahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa qofka markuu islaamnimada soo gelayo shuruudda bannaan iyo shuruudda aan bannaanayn qofka islaamnimada markuu soo gelayo gaalkii hadduu shardiyo anigu waan soo islaami bishardi an laa ukallafa annuqlata min beledi bishardi inaan laygu kallifin magaaladeyda inaan ka guuro inaan shardi la iga dhigin hadduu yidhaaho waa sax shardi saxiixa wy laakiin hadduu yidhaaho anigu islaamnimada waan soo geli bishardi an laa usalli bishardi inaanan salaad tukanayn waa shardi baatila mana ansaxayo islaamnimadiisii bishardi laa usalli hadduu yidhaaho waa shardi baatila wy ma ansaxayo taas lianna wuxuu taasi ka hor imaanaa muqtada alislaam islaamka waxaa loogu yeerayay muqtadihiisa maslaxaddii islaamka iyo asaga maslaxaddiisiiba ayuu ka hor imaanay shardigaasi ma bannaana laakiin hadduu shuruud isaga maslaxa adduunya ay ugu jirto uu yidhaaho bishardi an laa ukallafa nuqlata min beledi bishardi inaan laygu kallifayn inaan beledkayga ka guuro taas saxiix wey qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanaa yaxya bnu bukayrin huwa yaxya bnu cabdillahi bnu bukayr almisri qaala xadaana leytu can cuqaylin cuqayl raxaal cuqayl bnu khaalidin almisriy alraxaal can ibni shihaabi zuhri qaala wuxuu yidhi ibnu shihaabu zuhri akhbaranii curwata bnu zubayrin ayaa ii warramay annahu curwata bnu zubayr samica wuxuu maqlay marwaan waa marwaan bnu lxakam hore waan uga soo sheekaynay leysa bisaxaabiyin isagu saxaabi hadde ma aha waa amiirkii madiina ayuu in badan amiirka ahaay fii khilaafati mucaawiyata bni abi sufyaan annahu samica marwaan marwaana bn alxakam iyo walmisrama makrama misra makrama isagu waa saxaabi saxaabi wo miswar bnu makhrama waa saxaabi radia allahu tacaala canhuma yukhbiraani labadoodu waxay ka warramayeen can asxaabi rasuuli illaahi sala allahu wasalam wbaarak caleyh ka khabrayeen qaala markaasuu wuxuu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi curwat bnu zubayr lamaa kaataba annahu samica wuxuu maqlay marwaan yukhbiraani iyagoo ka sheekaynaya can asxaabi rasuuli illaahi sala allahu wasalam wbaarak caleyh iyagoo ka sheekaynayu maqlo warkuu ka maqluu sheegi qaala wuxuu yidhi curwat bnu zubayr waa warka iyaga uu ka maqlay lamaa kaataba markuu qoray heshiiskii suhaylu bnu camrin yowmaidin maalinta ee yowma sulxi maalintii sulxa la golayey marka dhinaca gaaladu ka soo jeeday markaa suhayl ibnu camrin isagaa heshiiska qorayey heshiiska dhinaca gaaladu ka soo jeeday markuu qoray kaana waxaa ahaaday fii maa'iladii kii dhexdiisa waxaa ahaaday ishtarada suhaylu bnu camrin suhayl ibnu camrin wuxuu shardiyey waxaa ka mid ahaa cala anabiyina uu ku shardiyey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh an laa yaatiyaka mina axadun xaggeenna inuusan kaaga imaanaynin qof wain kaana axadku haba ahaado calaa diinika diintaada haba ahaadee ilaa axadkaasi hadduu kuu yimaado raddatahu waa inaad soo celinayso ilaynaa xaggeenna waa inaad u soo celinayso waa shardi adagow wakhallayta aadna khaali yeelayso oo ka dhex baxayso baynanaa dhexdeenna iyo wa baynahu axadkaa ku soo aaday dhexdiisa inaad khaali yeelayso oo noo bannaynayso gacanta aan ku soo dhiganayno fa kariha almu'minuun mu'miniintii waa kahdeen daalika sharda shardigaas aaday u dhibsadeen wamtacaduu waana ka caroodeen minhu min hada shardi shardigaanna waa ka caroodeen wa abaa suhaylun suhaylna waa diiday ilaa daalika ay shardi isna wuxuu yidhi shardigan haddaan la samayn heshiiska waa ka baxay anigu gaalkiina saasuu yidhi isna fakaatabahu nabiyu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa kula yani qoraal la saxiixday nabigu sala allahu alayh wasalam fakaatabahu gaalkii suhayl ahaa annabiyu nabigaa qoraal kula saxiixday sala allahu alayh wasalam calaa dalika shardi shardigaas leannu nabigu wuxuu fiiriyey sala allahu wasalam wabaarak calayhi muslimiinta taagtooda iyo tabartooda iyo dacfiga hadda xaaladdan haysta halkaasuu ka fiiriyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi faradda yowmaidin maalintaas nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu radiyey abaa jandalin saxaabiga abaajaldan la dhihi jiray ilaa abiihi aabbihiisuu dib ugu celiyey suhayl ibni camrin waa tii riwaayadii shala aanu soo marnayo isagoo boodboodaya oo katiinadihiisii ku xirxiran yihiin ayuu nabiga u yimid sala allahu wasalam wbaaraka calayh nabiguna wuxuu yidhi heshiisaan galnay heshiiskiina kama baxaynee orodoo laabo laakiin nabigu sala allahu alayh wasalam aabbihiisuu dib ugu celiyo suhayl ibnu camrin uu dib ugu celiyo leanna wuxuu le og yahay inuusan wax xumaata oo dhibaato ah uusan aabihii ku samaynaynin walam yaatihi uma imaanin nabiga sala allahu alayh wasalam axadun axad uma imaanin axadkaasoo min arijaali ragga ka mida ilaa hadduu yimaadaba radda nabigu sala allahu alayh wasalam hu axadkaas waa radinayay fii tilka taa dhexdeeduu radinayay taasoo almuddati ay muddati sulxi intii muddadii sulxaba uu socday qof walbo saxaabiyuu yimaada gaaladiiyuu dib ugu celinayay nabigu sala allahu alayh wasalam waa dhibaatooyinka nabigu uu soo maray ka mid tahay sala allahu alayh wasalam wain kaana musliman muslimba ha noqdo qofka imaanaya muslimba ha noqdo hadduu doono wa jaa'at ilmu'minaatu gabdhihii mu'minaadkaa waa yimaadeen muhaajiraatin xaalay soo hijroodeen gabdho mu'minaadoo xataa dhinacaas gaaladu ay qabi jireen ilaa markii hore zawaajku waa bannaanaa kabacdiyaa la xarimay zawaaju lmushrik bilmu'mina fii awali alislaam waa bannaanaan jiray kabacdiyaa ilaahay xarimo aayadahan soo socda ayaa ilaahay ku xarimay subxaanahu wa tacaala gabdho marka ay qabaan oo gaaladu ay qabaan oo mu'minaada ayaa dhinaca nabiga yimid intuu heshiisku socday wa ja'at ilmu'minaatu mu'minaadkii gabdhihii mu'minaadka waa yimaadeen muhaajiraatin xaal nimankoodii xataa iyo gaaladii kale ay ka soo haajireen oo nabiga xaggiisa ay u soo haajireen madiinatu lmunawara sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa kaanat ummu kulhuumna waxay ahayd gabadhii la dhihi jiray bintu cuqbata bni abi mucayd miman duulay ka mid ahayd duulkaajoo kharaja u soo baxay ilaa rasuulillaahi u soo baxay sala allahu calayh wasalam yowmaidin maalintaas sulxu socday ayay gabadhaasi soo baxday walxaalay soo baxday hiya gabadhu caatiqun dhallinyaro ay tahay iyadoo markaa gabarh dhallinyaro ah ayay timid fa jaa'a ahluhaa gabadhii ahalkeedii oo gaalaa yimaadeen yasaluuna xaalay su'aalanayaan annabiya nabiga sala allahu aleyh wasalam an yarjicahaa gabadha ilayhim xaggooda inuu dib ugu celiyo haddee shardigii waa jiraye shardigii iyo heshiiskii uusan burine gabadhan noo soo celi saasay ku yidhaaheen falam yarjichaa nabigu gabadhii ma celin sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilayhim xaggoodii uma celin limaa liajli maa iladii kii dartiis ayuusan nabigu dib ugu celin gabadhii sala allahu wasalam wabaaraka calayhi anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey fiihinna fi lmuhaajiraati gabdhaha xilligii sulaxa soo haajiray oo muddadii dhexdeedu soo haajiray aayaddan uu ilaahay ku soo dejiyey idaa jaa'akum almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka hadday idin yimaadaan muhaajiraatin xaal yihiin ayagoo gaaladii ka soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaan ka qaada ayaa ilahi yidhi subxaanahu wa tacala imtixaana allahu ilaahay aclamu ku cilmi badan biiimaanihinna iimaankooda ilaaha ku cilmi badane ila kala weydiiya inay u soo baxeen maxabatan lilaahi walirasuulihi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo inay u soo baxeen buqdan min watanin ilaa watanin ukhraa inay wadan jeclaysi ay u soo baxeen iyo jacayl ilaahay ay jecel yihiin rasuulka ay jecel yihiin sala allahu calayh wasalam su-aashaasaa marka la weydiinayay gabdhihii marka su-aashaa ku guulaysta nabigu dib uguma celin sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi gaaladii leanna waxa weeye aayadahanaa xarimay oo ilaahay uu ku joojiyey in markaa gabdhihii dib loogu celiyo nimankii qabi jiray oo gaalada ahaa famtaxinuuhunna allahu aclamu biiimaanihinna fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar waa tii ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala haddaad ogaataan inay mu'minaad yihiin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar nimankii qabay oo gaalada ahaa dib ha ugu celinina ilaa qowlihi tacaala laga gaaro walaa hum iyagu yaxilluuna xalaal uma aha nimanku lahunna gabdhahaas xalaal uma aha ilaa qowlkaa ilaahay laga gaaro qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala marka culimmadu waxay isweydiiyaan muxadisiinta heshiiskii ma buray heshiiskii ilaa heshiiska waxaa ka mid ahaa qofkii xaggaaga soo aaday isagoo muslima nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam waa inaad gacanteenna ku soo celiso heshiiskaasi ku buray maadaama gabdhuhu ay yimaadeen gabdhuhu maadaama ay yimaadeen nabiguna uu diiday inuu celiyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahayna uu yidhi fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna xalaal iskuma ahane dib ha ugu celinina maadaama ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala laba hadalay uga jawaabeen culimmada muxadisiintu hadalka ugu xooga badanna wuxuu yahay heshiiska wixii ku qornaa ayaa laba riwaayo ahayd heshiiska riwaayo waxay dhihaysay laa ya'tiika mina rajulun meesha hadda riwaayada bukhaari laa ya'tiika mina axadun annaga bukhaariga noo wariyey saasaa noogu qoran axadun marka maxaa soo gelaya raggii iyo dumarkii kulli waa soo gelaya oo markaa heshiiska axadun riwaayada axad markaa waxay qori haddii xataa dumar ku yimaado in la soo celinayo ilaa dumarku waxay ka mid yihiin axaday ka mid yihiin riwaayo kalea jirta oo laa ya'tiika mina rajulun ah marka muxadisiinta waxay leeyihin laa ya'tiika mina rajulun riwaayada haddii la qabto nimankan ballan looga baxay maba jiroba leannahu rajul ma imane imra'a timid rajul ma imane haweenayaa timid oo heshiisku haweenkaba kuma jirin haddii marka la yidhaaho riwaayadan la qabto riwaayada rajulun ishkaalba ma lahan ishkaal ma laho waxaa laleeyahay de waxa lagu heshiiyey haweenba ma ahayn laakiin riwaayadan bukhaarigu dhigayo ayaa ishkaal markaa culimmada gelisay oo an laa ya'tiyaka mina axadun tan ah oo caam ah oo markaa haweenkii xataa ay soo gelayaan riwaayadaa marka waxay uga jawaabeen oo waxay leeyihiin muxadisiintu waa min baabi naskhi sunnati bilkitaab heshiiskii qaybtaas darafkaas yacni waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay qur'aankaa lagu nasakhay fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar yacni qur'aanaaba soo degay oo diidaya gabdhihii mu'minaadka ahaa muhaajiraadka ahaa in nimankoodii dib loogu celiyo ilaahayaa diiday marka maxay noqonaya darafkaas heshiiskii qaybta dhinaca naagaha in laga nasakhay saasay noqon gaaladiina dee waa loo sheegay waxa l qur'aankaasaa soo degey oo qur-aankaasaa lagu nasakhay heshiiskii qayb ka mid a iyaguna marka waa waa oggolaadeenoo waxba hadda heshiiskii kama bixin gaaladii marba haddii aayadahan ay soo degeen saasay uga jawaabeen culimmadu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala qaala curwatu curwa wuxuu yidhi fa akhbaratnii caaisha umuna caaisha waxay ii warrantay anna rasuula allahi rasuulka alleh sala allahu wasalam wabaaraka calayhi kaana inuu ahaa jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam yamtaxinuhunna gabdhaha soo haajiray xilligii sulxu uu socday bi haadihi alaaya aayaddanuu ku imtixaani jiray nebigu sala allahu calayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka hadday idin yimaadaan muhaajiraatin xaalay soo hijroodeen famtaxinuuhunna imtixaanka qaada ilaa laga gaaro kafuurun raxiimun aayadahaasuu nabigu ku imtixaani jiray sala allahu wsalam wabaaraka calayhi qaala curwatu curwa wuxuu yidhi qaalat caaishatu umuna caaisha waxay tidhi faman aqara qofkii qiray bihaada kan qiray kaasoo shardi shardiga waa inay ilaahay dartii u soo hijroodeene shardiga oo shardi kaasoo minhunna kaasoo minhunna gabdhihii ka mid a qaala lahaa gabadhaas muqirada ah oo qirtay rasuulullahi wuxuu ku dhihi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qad baayactuki waa kugula mubaayacood bimacnaa cala alislaam qofkii marka su-aalaha ka jawaabta u tiraa ilaahay dartiisa anigu u soo hijrooday ee waddan waddan aan ka jecelahay uma soo hijroon qofkii tiraahaa nabigu wuxuu dhihi jiray sala allahu alayh wasalam qad baayactuki waa kula mubaayacood kalaaman xaal uu yahay hadalku ayuu dhihi jiray qad kalaaman xaal uu yahay qad baayactuki markuu leeyahay nabigu ma gacan gelin jirine waa hadal qad baayactuki hadal kalaamkaasoo yukallimuhaa gabadha nabigu sala allahu alayh wasalam bihi bilkalaami kalaamka uu kula hadli jiray wallahi aan ku dhaartahay maa masad yaduhu nabiga gacantiisu ma taaban sala allahu wasalam wabaaraka caleyh yadda imra'atin haweenay gacantiisa ma taaban qaddu weligiis fi lmubaayacati mubaayacada dhexdeedana kuma taaban nabiga sala allahu aleyh wasalam oo gabdhaha markuu la mubaayacunayay hadal bisay ahayd ee nabigu ma gacan gelinay ma musaafixaynay leannu xaaraam weye nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi alyaddu zinaha albadshu gacantu waa zinaysataa zinadeedana waxaa weeye qofka ajnebiya inay taabato qofka ajnebiya oo haweeney ka ajnebiya inay taabato waa nooc zinada ka miduhu ku tilmaamay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka nebigu haweeney ajnebiya weligii ma taabanin rasuulkeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fa wallaahi maa masad yaduhu yadda imra'atin qadu fi lmubaayaca wamaa baayacahunna gabdhihii soo hijroodana nebigu lama mubaayacoon sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa biqowlihi hadalkiisa maahan wax kale kulama mubaayacoon nabigu salى اllahu alيه waslm qala imam الbukhariyu raximah اllahu taعala xadaثana abu nucaymin alfadl bn dukayn اlkufi qala xadaثana sufyan wa sufyan الthawri can ziyaad bni cilaaqaةa اlkufi qala ziyaad wuxuu yihi samictu jariira yaquul baayactu rasuula الlah rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam ayaan la mubaayacooday faاshtarada calaya wuxuu shardi iiga dhigay markii aan islaamnimada kula mubaayacooday waالnasxi likuli muslimin muslim kasta inaad u naseexaynaysid waa baabu maa yajuusu min ashuruud wey marka oo jaabir markuu la mubaayicunaya islaamnimada uu nabiga kula mubaayicunayay nabigu shuruud uu la galay sala allahu alيh wasalam wuxuu yidhi bishardi nusxi likulli muslimin waa shuruud jaa'iza leannahu min muqtada alislaam waa wixii islaamnimadu keenaysaba shuruudda hadday tahay shardi muqtada alislaam hadduu yahay waa jaa'is taasuu ka deliishan imaamu albukhaari qala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana musadadun wa musadad ibnu musarhad albasriyu qala xadaثana yaxya yaxya alqadaanu imaamu aljarxi watacdiil can ismaaciila qaala xadaثanii qays bn abi xaazim ismaaciilkan muxuu noqonaa mar hadduu qays ka qaadayo ismaaciil ibnu abi khaalid saasu ismaaciil ibnu abi khaalidin اlkuufiy can qaysin ismaaciilu daka bnu abi khaalidin اlkuufi fis bilarabi waa tan manduumada kusoo qaada marba hadduu qays ka qaado ismaaciil ibn abi khaalid alkuufi can ismaaciil ismaaciil bn abi khaalid اlkuufi qaala wuxu uhi xadaثanii qays bn abi xaazim wa salamaة bnu dinaar can jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu uhi jaabir bni cabdillaah baayactu rasuula allah rasuulka ilaahay yaan la mubaayacooday sala allahu wasalam wabaaraka caleyh calaa iqaami salaa salaadda oogiddeeda yaan kula mubaabaycooday wa iitaa'i zakaati yaan kula mubaayacoodo ballan kula galay wanasxi likulli muslimin shuruuddaasuu nabigu ku xidhay sala allahu aleyh wasalam waa baabu maa yajuusu min ashuruud waa muqtada alislaam islaamku wuxuu keenayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun idaa baaca nakhlan qad ubirad baabun haadaa midkani baabun baabu idaa baaca shaksigu hadduu gado nakhlan geetimir hadduu gado nakhladaasoo qad ubirat ee la bacrimiyey geetimir fiidiisii waa soo qaadan kitaabulbuyuuc ayaanu kitaabulbaycan ku soo qaadanaye ta'biir haddii lagu sameeyo fiiddii ragga inta la soo qaaday fiiddii haweenka la dhex geliyey markaas kabacdi hadduu beecu dhaco xukunku yacni yaa yeelanaya mirihii mirihii yaa yeelanayo markii hore yacni waxaa la iibiyey waa geedkiiyaa la kala iibiyey geedkii haddii la iibsaday mirahaas yaa yeelanaya bacda ta'biir miraha bacda ta'biir haddii shardi la wada galay waxaan soo marnay shardi haddii baayica loo shardiyey bishardi miraha inuu baayicu yeesho baayica yeelanaya haddii mushtariga loo shardiyena mushtarigaa yeelanaya haddii laga aamusayna baayica yeelanaya saasaan masalada ku soo qaadanay masaladiiu sheekhu marka dib ugu soo celiyey masalada sababta sheekhu dib ugu soo celinaya waxaa weeye ilaa tarjamada waxaa ku jiray baabu maa yajuusu min ashuruudi fi lislaam waalaxkaami walmubaayaca beeca shuruuddii ku bannaanayd ee shuruuddan ku bannaanayn waa inuu sheego marka ilaa isagaa tarjamaystay oo yidhi walaxkaami walmubaayaca shuruuddii beeca ku bannaanaa shardigana waa ku bannaan yahu qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu yuusuf huwa tinisi qaala akhbarana malikun can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu waslm wbaaraka aleyh qaala wuxuu yidhi man baaca nakhlan geetimir qofkii gala nakhladaasoo qad ubirat la bacrimiyey fa hamaratuhaa nakhladaa midhaheedii lilbaayiciyaa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu ay ilmushtari mushtarigu inuu markii hore shardi ka dhis ka dhigto maahani ou yidhaaho bishardi midhaha inaan yeelanayo taasi marka maxay daliil u tahay baabu maa yajuuzu min ashuruudi fi lbayci shuruud bayca ku bannaan wey hadduu yidhaha bishardi inaan midhaha yeelanayo waa jaa'iz wey jaa'iz wey taas way bannaan tahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu shuruudi fi lbayc hada midkani baabu xukmi shuruudi shuruudda xukunkeedii ayuu u baab yahay fi lbayci beeca shuruuddaasoo fi lbayci beeca dhexdiisa ahaatay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala beeca qismi ka midahuu tarjamadii hore uga soo hadlay tanna beeca guudba beeca guud bal shuruudda ku bannaan iyo shuruudda aan ku bannaanayn culimmadu waxay leeyihiin shuruudda beeca shuruudda qaarna waa bannaan tahay qaarna ma bannaana waxayna u kala qaadeen shardigu hadduu yahay muqtada alcaqdi muqtada alcaqdi bimacnaa min masaalix albeyc haddii masaalixda beeca uu shardigu ka mid yahay waa shardi saxiixa amaa shardigu hadduu yahay laysa min masaalixi alcaqdi walaa min masaalix albeyc hadduusan ka mid ahayn waa shardi baatila taasay culimadu masaalixda maxaa ka mid a shuruudda masaalixda waxaa ka mid a bishardi rahni shaygan waa kaa gaday daynuna qofkii kaaga qaatay markaase waxaa tidhi waa kaa gadoo dayn waa kaaga gaday laakiin bishardi rahni inaad ii keento kuguma kalsooniye bishardi rahni waa min muqtada alcaqdi min masaalix albeyc waa jaa-is waxaa ka mid a shuruudda bannaan inuu yidhaaho bishardi inaan khiyaar yeesho bishardi inaan khiyaar waa muqtada alcaqdi bishardi deynkii inaad u samayso ajal mucayan ajal mucayan wakti ii sheeg daynaan kaa qad bishardi ajal mucayan ii sheeg waa bannaantaha muqtada alcaqdi maxaa ka mid a bishardi raddi bilcayb shaygan waa kaa iibsaday bishardi haddaan ceeb ku arko inaan soo celinayo waa min masaalix albeyc waxaa ka mid a sidaas oo kale bishardi an yakuuna thamaru lii waa masaladii hadda aan soo maraynay geedkan waa kaa iibiyey midhuhu saarayn laakiin midhaha bishardi aniga inaan yeelanayo geedkiina aan waa kaa iibsaday midhahana bishardi inaan yeelanayo taasoo dhan waxa weye waa min saalix alcaqdi amaa haddii shardigu uu yahay laysa min muqtada alcaqdi walaa min masaalixihi haddii muqtada alcaqdi uusan ahayn masaalixulbeycna uusan ahayn taasi ma bannaana oo maalan maxaa ka mid a qofkii wuxuu yidhi gurigan waa kaa iibiyey bishardi an laa taskuna bishardi inaadan guriga degaynin muxuu kale u iibsan lahaa qofka muxuu kale u iibsan lahaa ama wuxuu yidhi shaygan waa kaa iibiyey gaarigan waa kaa iibiyey bishardi inaad gurigaaga iga iibinayso adna waa waa baycun calaa baycin ma bannaano taas gaarigii kala iibsanaya war gaarigaan kala iibsana markaas wuxuu leeyahay gaarigan waa kaa iibsanaa laakiin bishardi gurigaaga ood ii diidaneedo beycaad u diidi jirtay bishardi booskaaga fasax adna iga iibi waa laba beecoo isku xihay waa shardi baadilow shardi baadilow waa baycun calaa baycin ma bannaana waxaa kaloo ka mid a bishardi alqardi waxyaalaha aan bannaanayn oo qofkii wuxuu yidhi war shaygan waa kaa iibiyey laakiin bishardi inaad lacag ii amaahinayso amaahaad ii diidday iyo dayn daynaad ii diidday bishardi alqardi bishardi inaad dayn yacni isiinayso daynkaad ii diidanaan jirtay laysa min muqtada alcaqdi walaa min masaalix albeyc taasi waxaa weeye waa wax isagu ku danaysanayo mooye masaalixda beeca taasi ka mid maaha qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah marka imam albukhaari asagu waa idlaaqay baabu shuruudi fi lbeyci baabu xukmi shuruudi fi lbeyc sababta u idlaaqayana waxaa weeye mas'alada tafaasiilaa ku jirta tafaasiishaas faraha badan ayaa ku jirta oo saasuusan u jasminoo shardigu waa bannaan yahana ma dhihin ma bannaanana ma dhihin leannu qaybana waa bannaan yihin shuruudda qaybana ma bannaana marka maadaama tafaasiishaas faraha badan ay ku jiro ayuu tarjamada iska idlaaqo iska yidhi baabu shuruudi fi lbayci qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu maslabata huwa alqacnabi qaala xadaثana leytu waleytu bnu sacdin can ibn shihabi suri can curwa ana caaishata radia allahu tacaala canha akhbaratu curway u sheegtay ana bariira jaaءat caaisha addoontii barinaya caaisho u timid tastaciinuhaa xaalay ka kaalmo dalbayso caaisho fii kitaabatihaa kitaabaynteeda inay kitaabayso yacni lacag badanaa laigu leeyaho kitaabahay lacagtaa wax iga bixiyi leeda walam takun mana ahayn qadad inay gudatay bariiro min kitaabatihaa bariiro kitaabadeedii shay-an wax lacaga kama aysan bixin qaalat lahaa caaisha caaisha waxay bariiro ku tihi irjici ilaa ahliki orodoo ahalkaagii dib ugu laabo fa in axabuu hadday jeclaystaan an aqdiya canki kitaabatik kitaabadaada inaan kaa bixiyo on kaa gudo wayakuuna walaa'uki lii laakiin bishardi waluhu inaan anigu yeelanayo facaltu waan samaynaa waa shuruudda jaa'iskaahay ka mid tahay shuruudda jaa'iskahay ka mid tahay yacni beecan waan gelaynaa bishardi laakiin walaha inaan anigu yeelanayo liannahu min muqtada albayci wa min masaalixi alcaqdi yaa kaloo yeelan lahay yaa kaloo yeelan addoonka qofkii iibsada un waa walaha u walba yeelan lahayo wayakuuna walaa'uki lii facaltu waan samaynaa fadakara dalika arrinkaas sha'nigaas bariira waxay u sheegtay ilaa ahlihaa ahalkeedii fa abow ahalkii waa diideen wa qaaluu waxay yidhahan in shaaad caaisha hadday doonayso an taxtasiba calayki inay kugu ajir dalbato faltafcal ha samayso wayakuuna lanaa annagana waxaa noo ahaanaya walaa uki walahaagana annagaa qaadanayna فذكر ذلك شأنigaas way sheegtay caaisho lirasuulillahi u sheegtay salى اllahu عalيه wasalam faqaala lahaa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam markaa wuxuu ku yidhi caaisho ibtaaci iibso faactiqii xurayna fainama alwalaau liman actaqa allah subxaana